gudoomiyaha degmada yaakshid ee gobolka banaadir saleebaan maxamuud maxamed oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale ayaa kormeer ku tagay waddada isku xirta isgooska hotel tawfiiq iyo isgooska miisaanka dhuxusha ee degmada yaakshid kormeerka ayaa ahaa mid loogu kuurgalayay habsamo u socodka shaqada dhismaha laamiga iyo sidoo kale dayactirka lagu sameynayo waddadaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socotay howlo shaqo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhoweeyey dhismaha laamiga mararka roobka uu doo maalan oo kale haddii aad mooto bajaaj soo qaadato waxay leedahay ma aadayno annaga tawfiiq maadaama ay biyo galayaan marka dhib badan aan ku qabnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin lain shakartum laa ziidanakum buu ilaahay leeyahay haddii aad ku shukrisaan ilaahay waa idin siyaadinayaa marka aadaan ugu faraxsannahay waddada laamidaa sida wanaagsan ee naloogu dhisaayo waxaan jeclahaynaa inay wax ka beddeli doonto hadduu alla idmo bilicda iyo nidaamka iyo ilaahay waa kuu ron yahay qaabka ganacsiga dhammaan inay ka bedeli doontaan rajaynaya insha allah wareen meeshaan laamiya maanta inoola saaray waxaa waaye alxamdu shukur rabbilcaalamiin oo ku faraxsanaya dhammaan haddaana bulshooyinta soomaaliya ee maanta halkaan ka ganacsadaan ama ka shaqaysta dhibaatooyin fara badana ku qaban jirnay laami la-aantii inay waddada raf ahaato inay macaamiil fara badan meelaha noo imaanaya noo imaan jirin maanta waxaa waaye waxaa waaye farxadda waa soo dhaweynaynaa dowladdana waxaa waa kaga mahad celinaya in laamiya maanta inoo saareen waxaa waaye ganacsigeena waxaa waa caqabadooyin fara badan oo keeli jira laakiin maanta laamiga wareenta laamiga la saarab waxaa isla markii waxbaa noo soo bulaalay waxaa ka rajeynaynaa meelo fara badan oo laamiyalna ee lahayn inay laamiyo sii saari doonaan ee dowladda waxaa waxyaalo fara badan ay usii qaban doonaan gudoomiyaha degmada yaakshida saleebaan maxamuud maxamed ayaa sheegay in dhismaha waddadani ay ku timid dadaalka bulshada degmada iyo maamulka maamulka degmada yaakshid sanadda hadda sii dhammaanayso hadafyada ama qorshayaashu lahaa waxaa ku ahay laamiga tawfiiq la dhammaystiro alxamdulillah waa dhammaystirmay insha allahna waxaa kaloo laba ka ahayoo qorshayaasha ku jiro haddana meel fiican marayo qorshihiisa in caqabaddii ka jirta laami isgooska fagax in la xalliyo insha allahu tacaalana mar dhow in la xalliyaan rajaynaynaa waa aragtaan degmada waxaa ka socda horumarro ballaaran interlogya ka socdo waxaa hore u dhammaaday laamigii xarigi jaray oo gudoomiyaha gobolka xarigi jaray laamigii gabeere oo isku xiraya suuqbacaad iyo jenaraal daa'uud waxaa socda waddooyin interloga oo waddada dayax mool waddada ibnu siinaa insha allahu tacaala mar dhow waxaan bilaabaynaa laamigan tawfiiq markuu dhammaado laami kaleu ku xigaan bilaabaynaa oo laga oo isku xiraya dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmada yaqshid laamigaas oo ka bilaabanaayo lafweyn ilaa jarra daa'uud isku xiraya hadduu ilaah yidhaahdo tawfiiquu ku xigaa hadduu qorshihiisa noo dhammaado